dowladda soomaaliya ayaa maanta bilowday qaadista imtixaanaadka dugsiga sare ee fasalka afraad imtixaankan ayaa ka bilowday gobolka banaadir jubbaland koonfur galbeed hirshabeelle iyo galmudug kumanaan arday ayaa u fariistay imtixaanka maanta warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyahayaga cabdulqaadir maxamed cabdulle in ka badan soddon iyo lix kun ayaa u fadhiisatay imtixaanka fasalka afraad ee dugsiga sare waxaana imtixaanka si wadajira maanta uga bilowday maamulada jubbaland koonfur galbeed hirshabeelle galmudug iyo gobolka banaadir waxaana imtixaanka maanta bilowday aan ka mid ahayn maamulka puntland oo iyagu hore imtixaanka u qaada siduu sheegay wasiirka waxbarashada gobolka banaadir oo ah halka ugu badan oo ardayda ay maanta imtixaanka u fadhiisteen waxaa xariga ka jirta xukuumadda soomaaliya wasiirka waxbarashada soomaaliya cabdulaahi xaaji abuukar carab ayaa warbaahinta kula hadlay mid ka mid a goobaha lagu qaaday imtixaanka waxaa maanta farxad noo ah inaan daahfurno ama aan bilaabno imtixaankii fasalkii labaiyo tobanaad ee ardayda dugsiyada sare waddanka oo idin aada iyo aad baan ugu faraxsannahay kadib sanad waxbarasho ah oo aada loo soo dadaalay maanta inaan imtixaankaas ardada ay gelayaan aada iyo aad baan ugu faraxsannahay imtixaanka waxaa lagu geli doonaa boqol iyo koob iyo labaatan goobood marka laga soo bilaabo magaalada gaalkacyo ilaa dhobley ilaa beleda xaawo waxaana u fadhiisan doontaa gobollada arday tiradooda lagu qiyaasay soddon iyo lix kun boqol iyo afartan iyo saddex dowladda puntland ayadaa hore ayay u qaaday imtixaankii oo shan kun iyo dheeraad ayaa dugsiga sare u fadhiisatay waxaad dareemaysaan sanadba sanadka ka dambeeya in ardayda imtixaanka u fadhiisanaysa ay kordhayaan waa ilaahay mahaddiis mahaddaasna waxaa iskale waalidiinta iyo shacabka soomaaliyeed uu fahmay tacliinta qiimaha ay leedahay wasiir carab ayaa kula dardaarmay howlwadeennada iyo macallimiinta inay ka fogaadaan wax walboo keeni kara in si qaldan ardayda loogu faa'iideeyo kulligiin guul ayaan idiin rajaynayaa ardayda waxaan kula dardaarmaynaa inay isdejiyaan ay ay si degan imtixaanka u galaan ay ay ay ay waxay soo akhristeen ubaa lagu itixaamayaa maamulayaasha iyo macallimiinta waayo dardaaranka ugu xooga badan dadka la rabo dadkaan u jeedinayno waxaa weeye mustaqbalkii ummadda ayaa gacanta ku haysaan ardaydii soomaaliyeed ayaa gacanta ku haysaan waxaan kula dardaarmaynaa in si cadaalada oo aan lahayn laablaab iyo isdabamarin aada ii sheeg arrintaas aad oga soo dhalaashaan man qashana falaysa mina wey nabiga alayh isalaatu wasalaam ammaana haysaan ammaanadaas si wanaagsan ay u gudataan horena waa idinkula dardaaranay mar labaad waa idinkula dardaaranay maantana waxaa waaye maalintaas annaga annaga keliyaan markaan idinla dardaarmaynay laakiin maanta meediyan dardaaranka aan idiin marinaynaa macallinka ardayda qishka u fasaxa waxaa weeye ardaygii dadaalay oo habeenkii soo jeeday oo ii sheeg intaasoo dhan juhdi soo bixiyay ayuu cadow ku yahay ayuu cadow ku yahay ardaygaas waxaa laga yaabaa inta qalqalo wuxuu qoraba inuu garan waayo marka ikraam maxamed cali waxay ka mid tahay ardayda u fadhiisatay imtixaanka waxayna rajo wanaagsan ay ka muujisa midho dhalka dadaalkii soo gelisa waxbarashadeeda maxamed cali waxaa ka socda iskuulka hoose dhexe iyo sare ee daaro qudus walaahi reeli aad iyo aad waan usoo dirigara imtixaanka insha allah waxaan noqon doonaa dadka ugu horeeya ee ka gala imtixaanka dowladda kaalinta ugu soo horey insha allah waqtigaan soo geliyey oo soo bixiyey ee aan soo dadaalay ee haweeney maalinba aan soo akrinay insha allah waan rajeynaya inaas sida ugu fiican aan ugu soo bixi doono insha allah ugu guulaysan doono maadaama la bedelay micnaha qaab sixitaanka iyo qaab micnaha soo dejinta imtixaanka la bedelay manhajka cusub ee la bedelay waxaan rajeynaya inay dadka ugu badan ay baasi doonaan gobolka banaadir ardayda walaalihii ay baasi doonaan insha allah imtixaanka dadka ugu badan ee baasi inay noqon doonaan gobolka banaadir insha allah dadka dhammaan ardayda rajeynaya insha allah aad iyo aad micnaha waxaad arkaysaa wiil gabar ay fasal sal dhiganayo haddana gabdha ay koreyaan taas ma ahan waqtiga micnaha oo waxaa waaye waqtiga micnaha saad u qorshaysato micnaha wiilkan iyo gabarta micnaha waxay ugu kala hormari karaan qofka waqtigiisa u qorshaysto adi hadda maanta ku tuturo ina howl bis qabanayo waxba ma bari karin laakiinse hadda waqtiga howl qaab haaf siiyo haafka kale aan wax barto haaf kale aan isina qaato aad iyo aad waan ugu horumari karaa insha allah muran xoogan ayaa hareeyay sanadkii hore imtixaankay qaaday dowladda kadib markii ay dhacaan in ka badan sideed kun oo arday oo ka mid ahaa ardayda imtixaanka gashay waxaana in ka badan toddoba kun ay ahaayeen kuwii ka galay gobolka banaadir waxaana jira muran xoogan oo sanadkaasi hareeyey imtixaanka dowladdu ay maamuleysay cabdulqaadir okey v o a muqdisho